أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo kusoo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid a maalinkii labaad oo xidhan goobaha ganacsiga iyo bannaanbaxyo waaweyn oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho xaaladihii ugu dambeeyey iyo cabashada dadka reer muqdisho ayaan caawa faafreebka ku soo qaadan doonaa
hadda waxaa lagu kala mashquulsan yaha waa bakaaro haddee bakaaro soo xirmatana saasaa madaxtooyada laiskugu soo galaa intaasaan insha insha allah qodobada kale waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka banaadir oo dhankooda ka hadlay dhibaatada lagu hayo shacabka reer muqdisho waxaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan waraysi aan idinkaga hayno afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada banaadir qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xildhibaanada murtadiinta oo dhankooda siyaabo kala duwan uga hadlay canshuuraha iyo lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay shacabka gobolka banaadir inta badan caawa faafreebka waxaan kaga hadli doonaa dulmiga riddada iyo dhibaatada lagu hayo shacabka muqdisho waxaan sidoo kale caawa faafreebka ku soo qaadan doonaa muuse biixi hogaamiyaha maamulka ashaahadalla dirarka ah ee loogu yeero somalilan oo mar kale dagaal ka abaabulaya gobolka sool wararkii ugu dambeeyey warbixin ayaan ka soo gudbin doonaa qodobada kale ee caawa faafreebka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan oga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان كان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa maalinkii labaad waxaa xidhan dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho iyadoo maantana banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen qaybo ka mid a magaalada dadku waxay ka cabanayaan lacago baad ah oo murtadiintu ay dul saareen ugu horreyn waxaan soo gudbin doonnaa warbixin arrimahaa soo koobaysa waxaana soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxuyadiin abu ayman
waxaa maalinkii labaad shacabka reer muqdisho ay muujinayaan diidmadooda ku aadan baadda cusub ee lagu soo rogay ee qowlaysatada ugu sarraysa kooxda riddada ku doonayso inay ku boobaan hantida ummadda soomaaliyeed ganacsatada reer muqdisho ayaa maalintii labaad ka biyadiiday inay albaabada u furaan goobahooda ganacsi iyagoo si wadajira u socda kuna ballamay inay ka dhiidhiyaan dhibaatada lagu hayo ayayna dhigeen bannaanbaxyo xooggan waxay si cad ugu dhawaaqayeen halkudhigyo ka tarajumaya dhibaatada lagu hayo iyo tuugada u soo bambaxday inay boobaan xoolahooda iyagoo adeegsanaya xoog iyo xeelad intaba balse kooxda riddada oo maanka ku haysa duufaanada shacbiga ah ay wajahayso ayaa waddooyinka magaalada muqdisho soo dhoobtay kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo loo diyaariyey inay ka hortagaan mudaaharaad kasta oo ay shacabka caasimadda ku muujinayaan dhibaatada haysata banaanbaxa maaragtay banaanbixi waa naloo diidey waa nala caburiyey waa halli weyney taliyayaal ulasita kuwa bastooladistoo nabad sugida ayaana caburiyey waana kala cayrinayaan waana ulaynayaan waana qoryaana lakugu hanjabayaa arrintaasna ma qaadi karno la sheegaayo oo maanta ganacsiga uu xeran yahay dowladda federaalka soomaaliya waxaa dhihi lahay arrintaas inay dib ugu laabato shacabka soomaalida ayagaa shiid waddanka ka jiro shaqola'aana ka jirto wasaaradda dowladda oo shaqo maanta shacabka soomaalida shaqo u heysa ma jirto inta la doortay xasan sheekh soowiima ilaa hadda shaqo ma taal marka arrintaas waxaa leeyahay shacabkaan shacab dhibaataysan waayo oo burbursan kunsaaalboqolisaaashikoodii ilaa hadda dhib ay ku soo jireen dhib kaliyaa looga darin shacabka horumarkiisa iyo wanaaggiisa halaga shaqeeyo madaxweynaha iyo golaha shacabka waxaa leeyahay inay arrintaas ay joojiyaan wasiirka maaliyaddan waxaa leeyahay arrintaas ka laabo waddooyinkii burburka iyo dhaqaale darada iyo waddanka dibudhiskiis halaga hadlo oo meel kasta bulaacad iyo biyo ay buuxaan waxaas camal halaga hadlo waxaas camal mashaariicda wasiirada haloola xisaabtamo shacabka mar walbaba bilkad maalin walbaba shacabka sida wasiir camal loola xisaabtamayo arrinna qabanaysa maa ganacsigan inuu xeran yahay caafimaadkan haddan xeran yahay waa dhibaato marka in lagu mashquulo sintiyaasha shacabka leh maalin walbaba sintiyaasha xaafadaasee wax loogu qaada degadasee wax loogu qaada ganacsatadna cabanayso aad iyo aada dhibaato ugu qabnaa waxaa waa saameeyaa sababtoo dhaqaalo ku soo qofkii maanta shan dooro soo helo laga yaabo maanta soo helo oo lacag ka sii goodo isaga meenas ku taa macnaha waa qof unas awoodan laga yaabo dad masaakiina iska jira qof xirnaashada ganacsiyaasha bakaare iyo meelaha kale meheradayaasha hadda ani fikir ahaanta yaa dhiibto ninkan ganacsatada ah lacagta jeebkiisa kama imaanayso oo waxay ugu imaanayn waxaa waay waa saddex ray ra'yiga koowaad oo tahay lacagta oo laga rabo boqolkiiba shanta ah wuxuu ka soo saari doonaa oo dadku ku cadaadi doonaa waa shacabka madaxweynahana soo ka dhawaajiye wuxuu yidhi shacabka wax saara ma leh waxaa la isweydiinayaa ama su'aasha ay ka taaganta waxay tahay haddaan shacabka lacagta laga rabin ninkan ganacsatada lacagta intoo ka keena ganacsi horta sidiisana maxay tahay soomaalida waxaa u kala caddaynaa waxay tahay ganacsi sidiisa waxay tahay qofka bini'aadinka wuxuu ku ganacsanayo wuxuu ka sugaya qofka kale bini'aadinka u imaanayo akhiiran waxaa aniga iyo maskaxdeeda iyo fikraddeeda ee tahay lacagta layska rabo boqolkiiba sagaashiyo sagaal waxay saarantaha waa shacabka shacabka waxaan ii sheegayaa indhaha istirina waxa loo socdo waa shacab ma ahan qof bini'aadin kale oo loo socdo ma jiro ganacsatadan haddoo rabo inuu lacagta bixiyo awalka horeba waa laga qaadi jiray si dadbanaa looga qaadi jiray laakiinse hadda waxaa loo soo dhigta waxay tahay lacagta waa shacabka xirnaashaha bakaaro markaa ka hadalno bakaaro waa suuqa ugu weyn haddee xirnaato waxay noqonaysaa malaayiin qof inay dhimato waayo boqolaal qof aa maanta u shaqa tagto oo ka soo arsaaqato arsaaqad ka raadiso arsaaqaddaas ay ka raadinayso hadday ka soo weeyaan hooyooyin badan iyo aabbayaal badan ayaa dabkooda damaayo haddee dabka damana dee dawlad ma jiri doonto hadda waxaa lagu kala mashquulsan yaha waa bakaaro haddee bakaaro soo xirmatana toosa madaxtooyada laiskugu soo galaa intaasan isha insha allah shacabka yacni runtii waa sarreeyaa ganacsatadan inay maanta suuqyada xidhaan waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol way ku saxan yihiin si silmiya inay u bannaan baxaan oo ay cabashadooda muujiyaanna aad iyo aadaan u soo dhawayna aniga muqdisho weliba inay canshuurta ku koobnaato waa nasiib darro waxaan ognahay jubbaland way diiddey oo madaxweynahooda waa diidey inuu canshuur bixiyo waa diidey koonfur galbeed waa diideen jubbaland qolada layidhaha puntland halkaasay taagantaha somaliland sidoo kaleeto dadka reer muqdisho sidan si ka duwan ayay u qalmaan murtad biixi iimaan oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda riddada oo maanta ka hor hadlayey golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa la kulmay wejigabax iyadoona xildhibaanada qaar ay isku dayeen inay ka eryaan gudaha xaruntaasi
sharcigan kuu tilmaamay aday wasiir ka fadhiiso adig wasiir soo ururi haa
xildhibaan gaaraho aana ixtiraamna dee xildhibaan taas maaha nidaamka u kaadiye jawaabta ha bixiyeen
xildhibaan
raigayga ma aha xildhibaan raa'igayga ma aha waabasiinaya heer hoosaadkaa siinaya inuu golaha kala hadlo marka ajintaha ku saabsan yahay heerdaankiis wasiirka walaalayaal murun maaha meesha xildhibaanadu waa gaajadeen waa ogahay xildhibaan waa macsanta waa soo gebagabaynaya waa soo gebagabaynaya xildhibaanadu inay yaro dulqaataan xal baan raadinaynaa soo ma
murtadkan oo gurgurta u soo wakiishay boobka hantida ummadda ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay warbaahinta ka jeedinayay hadallo isbaraambaraya iyadoo wejigiisa uu ka muuqdo iskudhexyaac maanta ayuuna afkiisa ka qiray dhibaatada ay wajahayaan shacabka caasimadda iyo lacagaha xaddaafka ah ee canshuurta ku sheegeen ay dul saareen ganacshatadu waxay sheegteen culaysyo kale oo ka baxsan cashuurta oy mudan yihiin in laga garaabo lagana xalliyo arrimahaas waa arrimo guuna oo isa soo jiitamay oo isa soo ururay oo qaar weligood laga qaadayay qaarna cusub yihiin kadib muddo sannada ah oo reer muqdisho ay u dulqaadanayeen dhibaatooyinka dilka iyo dhaca isugu jira ee ay ku haysa kooxda ridada soomaaliya ayay hadda u muuqdaan kuwa ka soo baxay aamusnaanta una soo jeestay sidii ay uga hortegi lahaayeen gobodfallada lagu hayo ee xargaha goostay haba ugu badnaatee kuwii uu labadii sana ee lasoo dhaafay uu u geystay murtad xasan gurguurtay oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu ku sii wadi lahaa dhaca hantida ummadda si dhaqaale fara badan ugu kasbado kursiga ugu sarreeya kooxda ridada soomaaliya muddada afarta sane ee uu ku fadhiyo aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa markanna odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada banaadir ayaa dhankooda ka hadlay dhibaatada lagu hayo shacabka muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale lacagaha baadda ah ee la dul saaray haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysi aan la yeelanay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed oo uu kaga hadlayo xaladihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho bismillaahi wax badan baan ka ognahay dhibaatooyin badan baa haddii likornaya ka socda oo shacabka loo geysanhayo oo kala duwan dil iyo kufsi iyo maaragtay iyo baad iyo maaragtay dhac wax dhibaatooyin badan oo aan maaragtay dadkii shacabkaha loo aaba yeelahayn oo loo naxariisanahayn oo niman haddii likorn yahay mooryaanaho maaragtay dhulbooba oon maaragtay dadkii matalin ay dowlad u sheegan hayaan ayaan maaragtay ka ognahay dhibaatooyinkaasoo nooc walba oo dhibaata oo dad lagu dhibaateeyo aysa u dhan yihiinoo aan waxba dhibaato shacabka loo geysan lahaa aysa ka maqnayn ayaan ka ognahay marka dhibaatadana hadda waxaa la rabaa nin cadowga oo maaragtay ku dilahaya oo ku dhacahaya oo gabadhii kufsanhaya haddaada iska dhicin waa lagugu wadahaya laguu nixi mahayo waxaan maaragtay hadda idaacadda ka maqlahayay ee dad leh haddaan waxaasnala ka dayn maaragtay derbiyadaan iska fadhiisanayna derbigaaban maaragtay laguu daynahayn intay odhan lahaadeen derbiyadaan iska fadhiisanaynaa waa dagaalamaynaa inay yidhaahaan baan kula talin lahaa haddii laykuna dadka dadkii waa la laynhayaa shicibkii dadkii hadda banaanbaxa samaynhaya xabadaa lala dhacay dhaawacayaa jira dhimashaa jirta maaragtay wax badan baa jira wax maaragtay caqliga saliimka ay diidaya oo bila'aadnimada ka baxsan oo xaquuqdoodii lagu tumanhayo ayaa ka socda ayagiina haddee doqoni waxaa la yidhi dagaalka waxay uga baqdaa amaa lagaaga dara derbiyadaan fadhiisanaynaaba leeyin haddaan waxaan haddee lagaga dar nimankan marka waxaa u haray xasan sheikh waxaa u haray inuu dadkii beeciyo oo yidhaaho haddee dad beecaho aad adoonsataan ama haddee askar ka dhigataan inuu caalamka u iibgeeyaa ka hartay hadda baddii waa gatay biri waa gatay ganacsatadii waa dhacay haddee laykoonan yahay dhulkii qaranku lahaa hadduu iskuul ahaa hadduu isbitaal ahaa hadduu jaamacad ahaa waa wada iibsaday marka ummadiibu hadda u soo socday xoolihii qaranka oo guud markuu dhammeeyey xoolihii shakhsiyaadku lahaa ayuu hadda u soo dhigtay oo dhacaya marka
waa gartay ee nabadoon maxamed axmed dhinaca canshuuraha kooxda ridada markaan eegno ee ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho waxaa canshuuraha looga soo qaadaa elboorka ama dekeda muqdisho oo badeecadaha kala soo degaan sidoo kale waxaa inta dhexda ay kusoo jiraan gaadiidka murtadiin fara badan ayaa jidgooyooyin ay u yaalaan magaalada muqdisho oo lacagabaad ah ayaa looga qaadaa haddana waxaa intaas usii dheer oo hadda mar kale ganacsatada la sheegay in waxyaabihii badeecooyinkii ee canshuuraha faraha badan looga soo qaaday haddana iyo kuwii ay sii gadayeen in laga sii qaadayo caqabad intee la eg ayay arrinkaas ku noqotay ganacsatada reer muqdisho caqabad weyn ayay haddee lakornyahay ku noqotay horta markii horeba dalka gumaysibu u gacan galo gumaysibu ku jiraa dekadii haddee lakornyahay shisheeyaa haysta turgibaa haysta lacagu haddee lakornyaha ka qaataa nimankan riddada ahina way cashuuraan cashuur badan oo dhamelahay ka qaataan dekadda iridkeeda markii gaarigu ka soo baxo bannaanka rag lacag dhamela ka qaadan hayaa u taagan ilaa baqaarka uu yimaado intaas lacaga baadaha laga qaadahaya baqaarka iridkiisa kuwaa ku sugahaya oon la dejin karin ilaa lacag la siiyo dhibaato badan haddee leykoranya weye ganacsatadu marka haddayna saatan iska bedelinoo isdifaacin oo lacagta baada looga qaadanaya aysan hub kala bixin waa la cayrtayn hayaa xilli waxay gaarsan la gaarhayaa haddee leykoranya ay hay-adaha shisheeye gacnaha u hoorsadaanoo duudaha iskenya tagaanoo maaragtay bacaha xun oo gadgadoon hoos galaan noqdoona ma la dhihi karaa barnaamijkan canshuuraha lagu kordhiyey ganacsatada reer muqdisho ujeedka iyo hadafka laga leeyahay waa in ganacsatada ay gacmaha laabtaan oo ganacsiga ka fadhiistaan sidaas weeyo dadku hadduu lacag haysto waa gumaysiga waa iska difaaci kara oo maaragtay lama gumaysan karo laakiin hadday gacan madoobaadaan gumaysigii bay risq ka doonanayaan oo maaragtay gacnaha u hoorsanayaan waana sida dadka laga rabo oo maaragtay dalka loogu soo duulay oo shisheeyuhu u soo duulay in maaragtay la gacan madoobeeyo hadda ka hor waxaa jirtay waagii barnaamijkii sagaashan iyo saddexdii may ahayd unisom soo duusho maraykanku hogaaminayay ingiriisku waa diido wuxuu yidhi yaana ku duuline aan cayrtaynna soomaalida haddii layku ron yahay beerahooda markii dalagu u soo go'o aan mid kale oo mucaawinaha ka dulgayno dhirta ha laga jaro oo qadad ayaga aan maaragtay dhuxul shita aan idhaahno qadaraasa ku siino aan cayrtayno maraykanku waa diiday ingiriisku ciidamo kuma soo darin marka barnaamijkii ingiriiska la qaatay hadda in dadka la cayrtayo ganacsatada la dhaco haddee laykuron yahay markii beeruhu soo go'aan geley xunoo ay fardaha siin jireen dadkii loo daadsho maaragtay in qaxootiga ay aadaan loo sahlo dalkii cidlo inuu u noqdo waa barnaamijka la rabaado haddee laykuron yahay gumaysuhu wadaa xasan shiikh iyo xulufadiisuna ay wakiilka uga yihiin weeye marka ummadda waxaan leenahay marka war isdaba qabtaan leenahay ee dadka ganacsatada iyo soomaaliya oo hubka qaata oo iska dhasha fiiri si walba maaragtay sida hadda la raba ganacsatada in loo cayrteeyo wax walba oo dalka gudihiisii ka baxa turgibaa haddee leykoonaya laga keenay oo dabaddaa looga keenay cajiinkiiba xataa la keenhaya la shiidahayay saliidihiibaa la keenhayaa ukuntiibaa la keenhayaa yaanyadii iyo waxaa la keen basashiibaa la keenhayaa wixii marka dadkii maba laga gadanhaya wixii dalka ka soo baxay waa laga tegay saasaa dadku cayr ku noqonayaan war soomaaliyay saasaad cayr ku noqonaysaan oo ku farmadoobaanaysaan turgi iyo wixii la mida iska dhiciya oo gaashaanka iyo derbiga uu idinkugu soo gambanhayo turgiga iyo gumaystoo dhan iyo maraykan waa xasan gurguurta iyo waxa la midahe ayaga iska dhiciya horta la dirira markaasaa turgi iska dhicin kartaane ee maaragtay gudunay waxaa la yidhi geed baa yidhi gudunay ima goysana gabalkaybaa kugu daaban haddii aan xasan gurguurtay riddadaas iisa jirin turgi iyo maraykan iyo etoobiyaan midna idinma soo haweeyeen marka ganacsatadu aqli ha yeelato war ilaahay ka baqa ugu dambeyn nabdoon maxamed axmed guuleed maxay tahay fariintaada ku wajahan ganacsada reer muqdisho iyo talooyinka aad u haysaan haddii aad tihiin waxgaradkii golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee banaadir talooyin badan baan u haynaa maaragtay oo u sheegaynaa hadday qaadanhayaan oo anfacahaya horta marka u horaysa ilaahay ha u soo noqdeen oo kitaabka qur-aanka ha qaateen wactasabuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay kitaabkaasuu noo soo dejiyaday ha diideen dastuurka xunka ahoo haddee laykuunayay kanada iyo lagu soo sameeyey iyo maaragtay iyo jarmal iyo oo ilaahay ha u soo noqdeen kitaabka ilaahay ha qaateen ha ku madoobeen marka ilaahay u soo noqdeenoo kitaabkiisa qaataan dhibaatada ilaahay waa ka dulqaadahaya mar marka u horeysa waa taas midda kale maaragtay waxaa la yidhi gumaysi waa laydinku soo duulay meel walba hadday maskixiyan tahay hadday maal tahay hadday diiniyan tahay waa laydinku soo duulay oo soomaali waa lagu soo duulay oo waa la googoostay xoog baana lagu qabsaday wixii xoog lagaaga qaatana xoog baa lagu soo ceshada wax barya laguma soo celiyo iska dhiciya gumaysiga hubka gata maaragtay dowladdii maxamed siyaad barre iyo midaan xasan gurguurte tii maxamed siyaad barraa xoog badnayd wax bil ka yar baana lagu soo afjar laba asbuuc baa lagu soo afjaray oo la dumiyey afka ciidda loo daray tanina waa ka xoog yarta war ha isdullaynina qoomaan isdullayn ilaahay ma duleeye dulliga iska dulqaada shareecada islaamkana qaata dad haddii ilayku ron yahay madax dalkooda daacad u ah oo maaragtay muwadaniyiinah ayaa loo bannaan baxaa waxaani gaala xuxun oo cumraha dabadhilifyaa haddii ilayku ron yahay weeye way idin laynhayaan bannaanbaxa waa idinku laynhayaan dagaal toos u gala maaragtay bannaanbax kuwaan oo kale ma ahan waxa loo bannaanbaxa kuwaan xabad baa la yskaga dhiciyaa muwaadiniinna ma ahan kafare ilaahay ka furatay weeye maaragta canshuurtuna sideedaba hadda ilayku ron yahay waa xaaraan war xaggee aqligiinu yahay war soomaaliyay war ka kaca oo maaragtay adduunka dhul la baxsha haddee ilayku ron yahay lama arag habeen dhoweed waxaan dhegaysanayay xasan gurgurtoole etoobiya bad inaan siino waa u ogol lahay laakiin waa in dowladda dhexa u saxiixdaa oo uusa saxiixin haddee ilayku ron yahay muusabix war dhulkiinni dekadii xamar baa laydinka haystaa idinkiina haddee laykuron yahay baad baa wixii dekada ku soo baxay oo canshuur dhamera laydinka qaaday haddana baqaarkii laydinkaga qaadahaya oo maaragtay wax kale iska daaya waxaa la yidhi qofkii e vc tuura boqolkii shan doolar haddee laykuron yahay ha laga qaado war maxaad sugaysaan miyayna derbiga soo taaban miyayna sida wax u dhacayaan haddii laykuron yahay u jeedin xaggee aadaysaan dal kale miyaad leedihiin oo aadaysaan iska dhacsha haddii laykuron yahay nimankan dabadhilifka ahoo kafarada ahoo ilaahay maaragtay beenshay soomaaliyay isdaba qabta biyadaatay dabaadgooda lahambeeyaan dulliga ha qaadanina oo ilaahay ka baqa oo xoolaha waa laydinkula xisaabtamahaya meeshaad ku bixiseen xoolahan ilaahay baa idin siiyey meeshaad ku bixiseenna xisaabbaa idinka daba taal lacagahan baada oo canshuurta oo gaalada aad ugu kaalmaynaysaan aakhire ka badbaadi maysaan ilmihiinna maaragtay xasan gurguurta xaabada dabka lagu shida ka dhigan ilmihiinna ilaahay baa idin siiyey ilaahay awlaadda weeye nafcada u weyn u bixiyaan intaad diinta ku tarbiyayn lahaydeen oo haddee laykuuranya diinta bari lahaydeen oo dalka ku difaaci lahaydeen oo muslimiinta ugu kaalmayn lahaydeen ayaa gaaladii ugu kaalmaynaysa markaasaa haddee laykuuranya maalin walba hadba meel lagu laynhayaadoo maaragtay bahalladu cunahayaan meydkooda war ilmaha iyo maaragtay war waxaan ilaahay baa idin siiyey war miyayna dan muslima ahayn muslimnimada ma iska sheegataan muslimadu ku dhaqan weeye ma ahan haddee laykuuran yahay qabiil iyo sheegasho ilmihiinna ka ceshada xasan gurguurta oo lacagta xoogga laydinkaga qaadayo hubkaa lagu kala adagyahay haddii labada nin haddii labada kooxood hadday wada hubaysan yihiin midii ilaahay ku xiran baa adkaata hubka qaata oo turgi iska dhacsha oo badiinii baa la bixiyey dhulkiinii baa la bixiyey oo guryihiinii baa loo soo dhigtay oo hadba ka tarabiil la marinhaya waa ninkaan iska qabta ma dhergaha ah oo aan dhergahaynoo boorso daloosha oo aan buuxsamahayn buu wataa iska dhiciya ilaahayna ka baqa ilaahay ku xiraada kitaabkiisa qaata muslimiinta maaragtay mujaahidiinta la dagaalamaysa waa aragteen tabarxumadooda laba wiil afar wiil baa inta hoteelka u weyn ama meelaha ay joogaan oo ku caweeyaan inta qabsata ilaa hoteelka dhulka la dhiga barya iska haysanaysa tabartoodu waa intaas markaasaad haddee lacagihiin lacagtiinni baa laydinku dilahaya lacagtii aad bixiseen ayaa laydinku dilahaya mooryaan idin laynaysa la siiyaa lacagta ama waxna asagaa qaata iska dhiciyaan saasaan leedahay soomaalida ilaahay ka baqa كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي يبقى في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbaahinta mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa baahisay dardaaranka haleeyigii fuliyey camaliyadii shishaadiga ahayd ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka abyan taasi oo lagu beegsaday murtasaqada imaaraadka haleeyiga howlgalkaasi fuliyey ayaa lagu magacaabaa abuukhanim al ibi waxaana muuqaalka lagu soo qaadanayaa qayb ka mid ah dardaarankiisa wuxuu si gaar ah mujaahidiinta ugu dardaarmayaa inay ogaadaan oo ay muhiimad gaara siiyaan amaliyaadka isishaadiga ah oo cadowgu ka qiiladhaamiyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulada muqdisho iyo garowe oo eedeymo isu jeediyey kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho iyo maamulka shaadaladirarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa mar kale hawada isu mariyey eedeymo kulul wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowladda riddada cabdikhafaar xasan xaange ayaa bartiisa gaarka ah ee internetka ku daabacay qoraal uu ku sheegayo in maamulka siciid deni ay dowladdiisu ugu deeqday lacag ka badan lix milyan oo dollar xaange ayaa qoraalkiisa ku sheegay in lacagahaasi uu deni codsaday in si kaash ah loogu soo shubo islamarkaana uu hor istaagay in uu ku fuliyo mashaariicdii loogu talagalay waa sida uu qoraalkiisa u dhigay dhankiisa maamul goboleedka shaadaladirarka ah ee puntland ayaa si adag u beeniyey warka ka soo yaray kooxda riddada soomaaliya oo ku saabsanaa in lacago malaayiin doolar ah ay ka heleen dhanka maamulka xasan gurguurte ee fadhigiisu yahay muqdisho wasiirka warfaafinta maamulka garowe maxamuud caydiid dirir oo ka hadlay warka ka soo yeeray wasiir xigeenka maaliyadda kooxda riddada ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid waxba kama jiraan ah ayna heleen lacago ay weydiisteen waxay ugu yeeraan bangiga adduunka si looga caawiyo kabka miisaaniyadeed lacagahaasi ayuu sheegay inaysan ka imaan dhanka kooxda riddada ah wuxuuna kooxda gurguurte ku eedeeyey inay xayirtay lacago badan oo malaayiin doolar ah kuwaasi oo la doonayay in mashaariic looga fuliyo deegaanada maamulkiisa waa sida uu hadalka u dhigay khilaafka labadan maamul ayaa sii xoogaysanayay sannadadii lasoo dhaafay waxaana cusid mudan in khilaafka labada maamul uu ka soo bilowday markii uu kursiga ugu sarreeya ee dowladda riddada dib ugu soo laabtay xasan murted tan iyo xilligaasna khilaafkan uu marba marka ka dambaysa kasii darayey waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa muuse biixi oo mar kale dagaal ka abaabulaya gobolka sool madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa dagaal ka abaabulaya deegaanadii horey ay ugu dagaalameen maamulka la baxay s c khaatumo iyo somalilan korneylka oo socod ku marayey gobolada bariga maamulka somalilan ayaa saaka gaaray deegaanka lagu magacaabo qorilugud halkaas oo uu ka jeediyey hadal uu dadka deegaankaasi ku kicinayo wasiiro ka tirsan somalilan ayaa iyaguna hadallo kala duwan ka jeediyey goobtaasi islamarkaana sheegay in aan weli halgankii dhammaan ninkii yidhi gala dagaalkow dagaal waa laga dhergi doonaaye bushaarayso ayuu yidhi muuse biixi dhanka kale muuse ayaa tagay goobta ay ku sugan yihiin ciidanka maamulkiisa oo ah degmada oog halkaasoo ay joogaan haraadigii ciidankii ku soo jabay dagaalkii gooja cadde bishii agoosto sannadkii hore ee labada kun saddex iyo labaatan dadka ka faallooda siyaasadda maamulkaasi ayaa ku waramaya in aanu korneylka u soconin doorasho ee uu rabo xeelad uu ku korarsado muddaxileedkiisa maamulka la baxay esc khaatumo ayaa dhankooda laga dareemayaa diyaargarow colaadeed taasi oo aan la garan karin halka ay ku dambeyn doonto waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kadeedka canshuurta iyo kacdoonka muqdisho warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan leh ee ay reer muqdisho ka cabanayaan waayadii u dambeysay gaar ahaan intii uu xasan sheekh maxamuud noqday madaxweynaha muuqaalkan oo la daawan karo in ka badan shan iyo toban daqiiqo ayaa soo bandhigayaa sida uu xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisu dhulka ula galay reer muqdisho iyo ganacsigooda taasi oo ay ugu dambeysay canshuurihii dhowaan ay wasaaradda maaliyadda ku soo rogtay dhammaan shacabka soomaalida ee isticmaala adeega moobilada ee lacagaha la isugu diro haddii aan halkaasi uga gudbo mareegta redio alfurqaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dab khasaare geystay oo ka kacay wadajir wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalay dab xoogan uu ka kacay suuq ku yaal degmada wadajir dabka ayaa waxa uu ka dhashay koronto isagoo qabsaday xarumo ganacsi oo dhowr ah waxaana ku basbeelay maqaaxi ku tiilay suuqa iyo sidoo kale kaalin shidaal dadka degmada ayaa dadaal dheer oo ay sameeyeen waxay ku guulaysteen in ay damiyaan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee ka taagan baraha bulshada waxay ahayd kacdoonka shacabka reer muqdisho ee ka dhanka kooxda riddada waxaa maanta dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo kooxda riddada iyadoo ay maalinkii labaad xirnaayeen suuqyada ugu waaweyn ee dalka xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee ku soconaya magaalada khaza iyo howlgalka iska caabinta ah ee duufaanta alaqsa xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin waxaa halkan ka soo jeedinaya suhayba cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay faysal haddii aan eegno xasuuqyada ka dhanka dadka shacabka ah weli waa kuwa ka socda qidaaca khaza muddo toban bilood oo dagaal ah kadib saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha cadowga duqaymo kala duwan ayay geysteen faysal oo goobaha ugu badan ee duqaymaha ay ka dhaceenna waxaa ka mid ah magaalada khanyunis sidoo kale walaalka xaafadda loo yaqaano xayun namsaawi iyadana duqaymo ayaa laga soo sheegayaa oo cadowgu uu ku beegsaday dad riid ah
حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي سوى فيك هيك
interkoobkii u dambeeyey ee ka soo baxday waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa afartan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol soddon iyo afar kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun boqol soddon iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo laba kun toddoba boqol afartan iyo saddex kale dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan mid ka mid ah howlgalladaas waxaa lagu beegsaday taangiyada ciidanka yuhuudda ay isticmaalaan ee loo yaqaano meerkaafaha qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan ayay muqaawamadu sheegeen inay ku beegsadeen sidoo kale weeraro waxaa jira lagu beegsaday gaadiidka nuuca ciidanka qaada iyo sidoo kale cagafcagafyada ee dhanka kale faysalo kooxaha muqaawamada filistiin waxay xalay sheegteen mas-uuliyadda camiliyad ishtishaadi ah oo ka dhacday magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumaystaha yuhuudda dabcan weerarkaas yuhuuddu waxa ay sheegeen in lagu dilay hal ruux hal kalena lagu dhaawacay fasaa-isha kala duwan oo muqaawamada ee khaza ka howlgasha ayaana camaliyadan si wadajir ah u sheegtay dabcan waxay argagax iyo rucbi ku abuurtay ciidanka gumaystaha yuhuudda in gaari miinaysan gudaha talaabiib lagu farsameeyo kadibna iyadoo shakhsi uu kaxinayo howlgal noocaas uu fuliyo waxay ahayd wax argagax iyo rucbi ku riday maamulka gumaystaha yuhuudda warbaahinta muqaawamada saacadihii lasoo dhaafay dhankeeda waxay faafisay muuqaalo lagu soo bandhigay howlgallo muqaawamadu ay ka fuliyeen qidaaca oo lagu beegsanayo taangiyada ciidanka gumaystaha yuhuudda xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayba cabdulaahi ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي يبقى في الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaan oo balan ah inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ